سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay labadii farac ee uu ku gebagabaysmayey dhaxalku faracii koowaad ee ahaa tasiixu lmasaa'il masalooyinka sida loo tasiixiyo ama loo jiro saaro ama jabka looga saaro waxaynu soo tilmaannay haddii ay hal simibi ka jabto waynu soo tilmaannay oo bimacnaa tihaamtaay heleen iyo tiradoodii hadday si islaag ugu qaybsami weydo oo jab uu yimaado qaabkii loo cillo saarayey waynu soo ogaanay waxaa kaloo aynu ka soo hadalnay haddii ay laba sinfi iyo laba kooxood oo kuwii dhaxalka lahaaya ay ka jabto masaladii oo sihaamtii ay u qaybsami weydo labadii tallaabo ee la marayay baynu soo tilmaanay labadaa tallaabo haddaynu dib isu xasuusinno waxaanu idhi hadday ka jabto laba kooxood waxaad isu eegaysaa sahmiyaalkan ka jabay sinfi kasta iyo tirada madaxiisaaad isu eegaysaa laba ayuunbaad nisbooyinkii isugu eegaysaayo tawaafuq iyo tabaayununbaad isugu eegaysaa hadduu tawaafuq ka dhaxeeyo sihaamta ay heleen iyo cadad ru'uusta haddii tawaafuq ka dhaxeeyo sinfiga ama cadad ru'uusta iyo madaxa sinfiga wafqigaad u celinaysaa haddii kale oo ay sihaamta iyo cadadku istabaayunaan sihaamtan qoryahan ay u yaalla iyo tiradan madaxoodu haddii ay tabaayunaan iswaafaqi waayaan ama midkoodu tabaayuno sinfiga mubaayinkaa sidiisaa lagu daayaa taasi waa tallaabo waa ta koowaad tallaabada labaad eed u imanaysaa waxa weeye haddana waxaad isu eegaysaa labadan qolay ka jabtay tirada madaxyahoodaad isu eegaysaa markaad isu eegto haddii ay markaa tamaasulaan buu ina yidhi oo isku mid noqdaan markii mid walba wafqigiisa loo celiyey ama mid waliba halkiisii taagnaa ama midkoodna loo celiyey kii kalena halkiisii taagan yahay hadday tamaasulaan ay isku mid yihiin midkoodun baa la qaatay udribi axaduma fii asli mas'ala midkoodun baa la qaadayo masalada asalkeeda lagu dhufan xataa hadday cawlanto macal cawlkeeda haddii ay istadaakulayaan labadana cadad ruusood hadday istadaakulayaan oo iskuda gelayaanna kooda weyn ayaa lagu dhuftaa aslu masalihii wixii kuu soo xasilgarooba kaaga soo baxabay markaa ku qaybsantaa hadday iswaafaqaan labadooduna midkood wafqigiisaa ka kala lagu dhuftaa waxa kuu soo xaasilgarooba ayaa aslu masalihii lagu dhuftaa halkaasay kaaga ansaxaysaa markaa haddii ay tabaayunaan oo cadad ruusi ay mutabaayinaan noqotona midkood baa ka kala lagu dhufanayaa wixii ka soo xaasilgarooba fii asli masalati lagu dhufanayaa wixii ay darbigaa xaaladaha iyo isku dhufashadaa kaaga soo baxa ayay masaladu kaaga ansaxaysaa bal haddaba waxaad u yar fiirsataa muqniga waxaasilu daalika buu ihi kaa xaasilkiisa iyo gabagabadiisu waxa weeye ana bayna sihaami kulli ana bayna sihaami sinfayni wa cadadihimaa xaasilku waxa weeye waxa u dhaxeeya sihaamta labada sinfi iyo tiradooda waxa weeye tawaafuqan wa tabaayunan waa tawaafuq iyo tabaayun oo inay labaduba markaas iswaafaqaan iyo labaduba inay tabaayunaan oo ay sinfiga iyo wixiisu iswaafaqi waayaan wa tawaafuqan fii axadima wa tabaayunan fi laakhari mid inay iswaafaqaan midna ay tabaayunaan faadihi halaathatu axwaal halkaasi waa saddex xaaladood waa xaaladii hore saddexaasaa kaga soo baxaya wa ana bayna cadadayhima tamaasulan wa tadaaqulan wa tawaafuqan wa tabaayunan haddaba markaad isu eegto ruustiiyo madaxyadii markaad isu eegto waxa kaaga soo baxaya imaa way tamaasulayaanoo isku mid bay noqon imaa waa tadaakhulayaanoo way iskudagelayaan imaa waa tawaafuqayaanoo meel bay iska waafaqi imaa waa tabaayunayaan fa hadihi arbacatu axwaal taasina waa afar xaaladood waalxaasilu min darbi halaaa fi arbaca itnaa cashar xaasilka markaa saddex afar lagu dhuftana waa labiyo toban fa kullu xaala min ahalaata laha arbacu masaa'il xaalad kasta oo saddexdaa ka midina afar masaleay leedahay wa ana asruduhaa laka amhilataha litatadaraba calaa hada alfanni kama facalahu shaaric kama facalahu shaarixu waxa uu leeyahay sheekhana alkhatiib shirbiini waan isu kaa dabagelinayaa tusaalayaasheeda si aad bal ugu layliyanto fannigan siduu shaarixa shaarixana horeyn muqadimada kitaabka ugu soo sheegna mar haddii la idlaaqo waxa weeye jalaaludiin almaxalli weeye siduu sameeyey ayaan samaynayaa bal tusaalayaashaasaynu markaa soo qaadanaynaa amhila alxaalat luulaa xaaladda hore wahiya fi ma ida kaana bayna sinfayni wacadima tawaafuq waa marka ay labada sinfi iyo cadadkooda tawaafuq u dhaxeeyo macnaha waxanay heleen iyo sihaamtanay heleen marka tawaafuq u dhexeeyo weeye waana afar masalo wuxuuli masalada hore waa ummum wa sitatu ikhwatin lium wa hintaa cashrata ukhtan liab qof baa dhintay rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaadee wuxuu ka tegey hooyadii lix walaal oo ay xagga hooye ka walaal yihiin laba iyo toban haiman haimaneed oo ay xagga aabba ka walaala yihiin markaad sidaa u eegto hooyadu maanta walaalo tacaduday baa kogo sudus bay leedahay walaalaha xagga hooyana tulus bay leeyihiin oo dee waa dad fara badan walaalahan xagga aabbana iyaguna waxay leeyihiin tulusaan bay leeyihiin markaad eegto markaa masaladu waxay ka dhismaysaa lix waxaanay ucawlmaysaa toddoba oo hooyadu hal bay leedahay lixdan walaalee xagga hooyana labay leeyihiin walaaluhuna afar bay leeyihiin labiyo tobanka walaalee xagga aaba ka walaalayn afar bay leeyihiin marka aad isu geyso waa toddoba haddaba maxay ahayd tallaabooyinkaynu qaadaynay wuxuuna yidhi hiya min sitatin wa tacuuru ilaa sabca lilikhwati sahmaani walaalaha lixda ah laba sahmi bay leeyihiin tawaafuq iyo tabaayun baynu isugu eegayne yuwaafiqaani cadadahumaa binisfi waxay labadaas sahmi ka waafaqayaan cadadkii nisbay ka waafaqayaan dabeed waxaad u celinaysaa fa yuraddu ilaa halaaa saddex ayaad u celin wa lilikhwati arbacati ashum walaalahan laba iyo tobanka ah ee hablaha akhawaadka afar sahmi bay leeyihiin ayaguna labiyo toban bay ahaayeen tuwaafiqu cadadahuna birubci tiradooda rubuc ayay ka waafaqayaan fa yuraddu ilaa halaaa ayagana saddex baa loo celin hadda markaa waxaad haysaa quubilat sihaamu kulli sinfin bicadadihi baad haysaa sinfi kasta sow cadadkiisii maad qaabilinin lixdii labadaad qaabilisay laba iyo tobankeeda waxaad qaabilisay afar iyo tobankii muxuuna yidhi fa inta waafaqaa ruddo sinfu ilaa wafqiisoo may ahayn sinfiga sow inaad wafqiga u celisa maaha lixdii markaynu dhi nisbay labadii ka waafaqeen saddex baynu u celinay laba iyo tobankiina afartii ayaguna rubuc bay ka waafaqeenoo rubuc baynu u celinay ayagana saddexa tallaabadii hore halkaasaynu joognaayo rudda sirru ilaa wafqii baynu maraynaa waxaad u timaadaa haddaba tallaabadii ka dambaysay labadan haddaba cadadu ru'uusood ayaad haddana isu eegaysaa iminka waa saddex iyo saddex saddex iyo saddexna tamaasul baa ka dhaxeeya muxuu ina yidhi markaana uma in tamaasala cadadu ru'uusu duriba axaduma fii asli lmas'ala midkoodun qaado labada saddex oo saddex intaad qaadato aslu masalihii ku dhufo bicawlihaa incaarad waa kii guuya xataa cawlkeeda hadday cawlanto ku dhufo toddoba lagu dhuftay saddex lagu dhuftay toddoba waa koob iyo labaatan wa tudrabu ixda halaaatayni fii sabca tabluqu axada wa cishriina koob iyo labaatan bay gaaraysaa wa minhu tasixu kaas ayay ka ansaxaysaa buu ina yidhi masaladii hore qof waliba wuxuu ka qaatay macal cawlkeeda waxaanaad masalada ku darbisayun baad ugu dhufanaysaa oo masalan hooyadu maxay ka qaadatay hal soo may ahayn saddex uun ugu dhufo oo koob iyo labaatanka saddex bay qaadan walaaluhu sow laba may qaadanin saddex ugu dhufo waa lix min hal bay qaadan walaalahanna xagga aabbe ee labiyo tobanka afar bay qaateena saddex ugu dhufo waa labiyo toban iyadana ayay noqonaysaa min hal bay iyaguna u qaadanayaan taasi waa masaladii koowaad waxaa kaluu lihi ummun wa hamaaniyatu ikhwatin lium wa hamaanu akhawaatin liab qof baa dhintay rag iyo dumar midkuu yahayba wuxuu ka tegay hooyadii sideed walaal ay xagga hooye ka walaala yihiin sideed hablood ay xagga aabba ka walaala yihiin ayuu ka tegey muxuu ina yidhi haddaba wuxuu yidhi sheekhu turaddu cadad ikhwa walaalaha sideedda waxaa loo celinayaa tirada ilaa arbaca afar baan loo celin maxaa yeelay ayaga iyo sihaamta cadaruusada iyo sihaamteeda tawaafuq binis ayaa ka dhaxeeya marka ayaga nis u celiyo afar ah waxaad u timaadaa danawal akhawaadna ilaa tintayni baa loo celin waxaad isu eegtaa haddana walaalihii sideeda ahaa iyo sihaamtii hor taallayo ilaa masaladu waa sidii hore oo kale toddobadii unbay ku dhismaysaa masaladaasi masalo waa sidii hore oo kale un tiradan unbay isbedeshay dadke masaladu waa macal cawlkeedii toddobadii unbay gaadhaysaa walaaluhuna afar bay lahaayeen tiradooduna waa sideed waxaa kan wuxuu ihi labaa loo celinayaayoo tawaafuq birubuc baa ka dhaxeeya oo rubuc u celi sideedeedanoo laba ah maxaa meeshii ku yaalla markaa wahumaa mutadaakhilaani buu yidhi way istadaakulayaanoo dee waxay isku tadaakulayaan walaalihii waa kuwan sihaamtoodii hablihii sideedii hablood sihaamtoodii ruux bay ka waafaqeen oo labay u noqdeen labaad u celisay walaalihiina sihaamtoodii labay walaalihii xagga hooyana sihaamtoodii labay yani ayuu nisbay ka waafaqeenoo halkaana afar baa loo celiyay afar iyo labaa ku yaalla markaa adaruusa meesha kuu taallaa waxa weeye laba iyo afar laba iyo afarna way sadaakulaan markaa afar baa waxaad ku dhufanaysaa fii sabca toddobayaasu masalaha sideed iyo labaatan ayay kuu gaadhaysaa afartaasaad markaa ku dhufanaysaa toddobadii waxay kuu gaadhay sideed iyo labaatan afartaasuun ugu dhufo hooyadii waxay qaadatay markii hore hal afar ugu dhufo afartii bay noqon sideedda walaalood labay walaalaha xaggooya labay qaateen afar ugu dhufo waxa weeye sideed min hal walaalahan kalena waxay qaateen afar ayagana afar ugu dhufo lix iyo toban ayay noqonaysaa taasina waa taa wa minhu tasixu buu taanayna yidhi sidee laatamigaalisa ka ansixi masalada saddexaad wuxuu ihi ummun واثنى عشر أخا لأم وست عشرة أختا لغير أم qof baa dhinto wuxuu ka tegey hooyadii laba iyo toban walaal ay xagga hooye ka walaal yihiin lix iyo toban hablood oo likayri umaha ama ashiqa ah xagga hooye xagga aabay ka walaal yihiin ama ay xagga aabbow ka walaal yihiin wuxuu ku yidhi masalada turaddu cadadu likhwa ilaa sita walaalaha dee labiyo toban masalada hortu u dhiso waa toddobadii ilain walaalahanunbaa korkordhaya tiradoodii masaladu waa halkii hore waa toddobadii macal cawlkeeda walaaluhu waxa weeye laba iyo toban labana waa hor yaallaan tawaafuq binis baa ka dhaxeeye ayaga u celi niso lixi dheh waa halkuu ku leeyahay turaddu cadad likhwa ilaa sita walakhawaat ilaa arbaca walaalahana afar weeye sihaamtoodii iyaguna waa lix iyo toban waxa ka dhaxeeya tawaafuq biruuc baa ka dhaxeeya rubuc u celi ayagana rubuc ayaad u celinaysaa oo iyaguna afara ayaad u celinaysaa lix iyo toban waa afar meeloodoo min afare markaad taa u celiso waxaad eegaysaa haddana midkood iminka waxaa ka dhaxeeya waxaad haysataa lix iyo afar walaalihii nis baynu u celinoo lix bay ku marayaan walaalihii xagga hooyo hablihiina afar baynu u celinoo ayana ruux bay ka waafaqeenoo afar baynu u celinay nis bay iska waafaqaan mid niskood qaadoo ka kala ku dhufo lixda inamada saddex qaadoo afartii ku dhufo labiyo toban bay ku noqotay labiyo tobankaa waxaad ku dhufataa toddobadii afar iyo siddeetan ayay noqonaysaa afar iyo siddeetanka waxaad ku siinaysaan qof waliba wuxuu halkii hore ku labanbood waxaanaad masalada ugu dhufatay aada ugu dhufanaysaa dee labiyo tobankaasuu qof waliba wuxuu halkii hore ku lahaa ugu dhufo oo hooyadu waxay ku lahayd hal labiyo tobanna waa labiyo toban walaalahan xagga hooye labay ku lahaayeen labiyo tobanna waa afar iyo labaatan walaalahan ashiqada ama liabka ahaa afar bay ku lahaayeen labiyo toban oo sideed iyo afartan weeye wa minhu tasixu isaga ayay ka ansixi buu inayidhi mithaalka afraad wuxuuna yidhi ummun waa hooye wa sittatu ikhwatin lium lix walaaloo xagga hooye ah wa hamaanu akhawaatin liab iyo sideed hablood ay xagga aaba ka waladiin turaddu ama taruddu cadad alikhwati ilaa halaatha horta masaladu waa halkii hore toddobaad ka dhisi macal cawlkeeda hooyadu halbay qaadan lixda walaalaya xagga hooyana labay qaadan sideedda hablood ee xagga aabbo ka walaalaya afar bay qaadanaysaa horta masaladu waa halkeedii haddaba wuxuyna yidhi walaalaha waxaa loo celinayaa buu ina yidhi turaddu cadadulikhwa ilaa halaasa ila tawaafuq binisbaa ka dhaxeeya lixdooda iyo sihaamtooda oo labaa waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis ee nis u celiyo saddex ka soo qaad habluhu sow sideed may ahayn wuxuu yidhi walakhawaat ilaa sintayni walaalaha hablaha ana sideediina waxaa loo celinayaa laba liannahu sihaamtooda oo afar ah iyo sideed oo tawaafuq biruuc baa ka dhexeeya iyagana rubucu celiyo laba ah waa tallaabadii hore waxaad isu eegtaa haddana saddexdan walaalihii tawaafuq binis markay noqdeen saddexdan iyo labadan rubuca u noqday ee walaalahan sideedee rubuca u noqday labada ka sooray labadiiyo saddexda isu eeg waa mutabaayinaan markay tabaayunaanna muxuuna yidhi wain tabaayinaa duriba axadumaa fi laakhari waa in midkood midka kale aad ku dhufataa laba waa inaad saddex ku dhufataa sow lix maaha muxuu ina yidhi uma alxaasilu haddana wixii ka soo xaasilgarobana soo maray fi asli masalati fi lmas'alati masalada ku dhufaso kuma odhanin laba iyo saddex markaad isku dhufatay sow lix kumay noqonin lixdii haddana waxaad ku dhufataa aslu masalihii oo toddoba macal cawlkeeda laba iyo afartan ayay taasina ku noqonaysaa laba iyo afartan ayay taasina gaadhaysaa labiyo afartanka qof waliba wuxuu halkii hore kulahaa un ugu dhufo waxaad ku dhufatay lixdaynu hadda ku dhufanayso ma aha lixdaasun hooyadu halkii hore waxay ku lahayd hal ugu dhufo waa lix walaalaha xaggooya labay ku lahayn lix ugu dhufo waa labiyo toban sideedda hablo afar bay ku lahaayeene ugu dhufo markaas iyagana lixdii ugu dhufo afar iyo labaatan weeye halkaasi waxa weeye waa xaaladii hore ee markay labada sinf iyo cadadkooda tawaafuq u dhexeeyo dhammaantood amhilada afartaaba tawaafuq baa ka dhexeeyey cadad ru'uustina tamaasul iyo tadaakul iyo tawaafuq iyo tabayun afartaaba way mareen taasi waa taa isaga waa taa ka soo gudub amhilatu alxaala thaaniya xaaladda labaad waa tusaalayaasheeda wa hiya fima ida kana bayna sihaami sinfayni wa cadadima tabaayun marka sihaamta labada sinfi iyo cadadkooda madaxyadooda tabaayun u dhexeeyo ruusna ay afartii marayso wuxuuna yidhi halaathu banaatin waa saddex hablood wa halaathu ikhwatin liab iyo saddex walaaloo xagga aabba'a hiya min halaaa masaladu halaatay ka dhismaysaa oo maxay halaata uga dhismaysaaba isweydiin leh dee hal faral qudhaa ku jira faralkaa qudhana waa maxay waa huluthaan huluthaanna makhrajka ugu yaru ka dhismaa waa maxay waa saddex hablihii laba sii walaalihii saddexdaana waa casabee laba u soo hadhay bal haddaba markaad isu eegto bal sinfi kasta iyo wuxuu sihaamtiisa isu eg habluhu waa saddex labay haystaan soo mutabayinaan maaha walaalaha xagga aabbanaa iyaguna waa saddex oo hal bay haystaan ayagana waa ka jabnay soo mutabayinaan maaha mid walba markuu mutabayino soo kuma odhan halkiisa ku daa markaa waxaad u timaadaa mid waliba isagoo halkiisii ku yaala wa ilaa turika fain tawaafaqa rudasi ilaa wakti wa ilaa haddii kaloo iswaafaqana ay tabaayunaan turika halkiisaad ku dayn waynagaa imika saddex walba halkeedii ku daynay haddana waxaad isu eegtaa madaxyadooda madaxyadooda isu eego dee waa saddex iyo saddex uma in tamaathalaa cadad ru'uusi duriba axaduma fi asli masalati bicawlihaa hadday cawl haddaan cawlmina asalkeeda un hadda labadan saddexaad midkood qaadoo saddexdii aslu masalahayd ku dhufo sagaal bay ku noqotay sagaalkaas si aad ugu qaybinaysaana waxa weeye soo xagga daba inooga sheegi doono saddexda hablood masaladooda labay ku ahayn saddex ugu dhufo waa lix min labay u qaadan saddexda walaalna halbay raada saddex ugu dhufo waa saddexdii ayaguna min halbay qaadan taasi waa masalada koobaad walcadadaani mutamaasilaani yudlabu axadumaa baa lagu dhufanayaa fi halaaa tabluqu tisca ayay gaadhi wa minhu tasixu kaasay ka ansixi mithaalka labaad waa halaathu banaatin wa sittatu ikhwatin ligayri um waa saddex hablood nin ama gabadh baa dhimato waxay ka tegtay saddex hablooday dhashay wa sittati ikhwatin ligayri um iyo lix walaal oon xagga hooye ahayn ee ama hooye aabba ay wadaagaan ama ay aabba u wadaagaan masaladu waa halkii hore horto saddexdii bay ku dhismaysaa habluhu waxay qaateen laba lixda saddexda hablood labay qaateen lixda walaalna waxay qaateen hal labadoodaba way ka jaban tahay mid waliya sihaantiisi iyo cadiruustood markaad soo egtana waa waa mutabaayinaan oo saddex iyo laba haddaad isu egto lix iyo hal haddaad isu egto waa mutabaayinaan mid walba halkiisa ku daa hortu sihaamtiya way wa way way way way saasay isugu tabaayuneen laakiin labadoodan tiro ee lix iyo saddex markaad isu eegto mid waliya si waliya sihaamtiisii markaad isu eegto way tabaayuneen halkiisa kaga teg bu ina yidhi waxaaseyna wain tadaakhalaa hadda hadda way isadaakhulayaan oo saddexdu lixday tadaakulaysaa muxuu ina yidhi hadday tadaakulaanna duriba akharuhumaa ayaa masalada lagu dhuftaa soo may ahayn saddex iyo iminka lix keebaa badan lix baa badan lix waxaad ku dhufataa saddex siddeed iyo toban ayay ku noqonaysaa siddeed iyo tobankaa qof waliba tii hore wuxuu ka helay uun ugu dhufo lixdaa saddexda hablood labay ka heleen lix ugu dhufo waa labiyo toban lixda wiilna ee ashiqadahayna halbay ka lix ugu dhufo waa lix waa sidaa markaa wuxuu yidhi sheekhu alcadadaani mutadaakhilaani weeye tadribu akharahumaa wahuwa sita oo lixa ayaa fi talaata saddex baad ku dhufan tabluqu hamaaniyata cashara sideed iyo toban bay gelaysa wa minhu tasixu isagay ka ansixi midaala kale wuxu uhi tiscu banaatin sagaal hablood wa sittatu ikhwatin ligayri um iyo lix walaal oo ama ay xagga iyo xagga aaba ka walaal ama xagga aabun ka walaal yihiin waaye masalada dhis marka hore masalada ayaad dhisaysaa waxaan ihi sagaal hablood dee waa sulusaan lix shaqina waa casabo masalada si hore saddex ku dhis sagaalka hablood laba sii lixda shaqiiqna hal sii isu eg sagaalka hablood iyo labada saamiye haysa waa mutabaayinaan lixda shaqiiqiya waxaad isu egtaa halka haysana waa mutabaayinaan ka kaalay waa derajadii hore mid walba halkiisa aad kaga timi waxaad u timaadaa ruustii u kaalay waa lix iyo sagaal lix iyo sagaal weeye lix iyo sagaalna waa mutawaafiqaani bithulus waayo saddex baa labadoodaba dhammaynaysaa markaa muxuu yidhi mar hadday mutawaafiqaani ay yihiin maxay ahayd tallaabada la samaynayey yudrabu thulusu axadima fi laakhari wainta waa duriba wafqu axadihimaa ayaa fi laakhari lagu dhufanayaa oo waa maxay dee haddaad doonto lixda suluskooda oo laba ah ku dhufo sagaalka waa siddeed iyo toban haddaad doonto sagaalka wafqigooda oo saddexa lixda ku dhufo waa siddeed iyo toban siddeed iyo tobanka uma alxaasilu wainta waafaqaa duriba wafqu xadiida fi laakhari uma alxaasilu fi lmas'ala soo maaha siddeed iyo toban gar haddaba waxaad ku dhufataa aslu masalihii oo saddexa ayaad ku dhufanaysaa waxay gaaraysaa afar iyo konton afar iyo konton ayay noqonaysaa afar iyo kontonkaasay ka ansaxaysaa iminka waxaad wax ku dhufanayaysa siddeed iyo toban may ahayn sideed habluhu sagaal bay ahaayeenoo labay masaladii hore keeneen siddeed iyo toban ugu dhufo waa lix iyo soddon lixda shaqiiqna masaladii hore hal unbay ka heleene iyagana siddeed iyo toban ugu dhufo waa siddeed iyo toban afar iyo kontonkiiba saasay ku idil yihiin wuxuuna yidhi marka yudrabu sulusu axadiha fi laakhiri tabluqu thamaniyata cashara tudrabu sideed iyo tobanka fi talaatati maa lagu dhufan tabluqu arbacatan wa khamsiina afar iyo konton bay gaari waminhu tasixu isaga ayay ka ansixiyeen mithaalka afraad ee xaaladdanay leedahay waa halaatu banaatin waa saddex hablood wa akhawaani iyo laba walaaloo ligayri um ay xaggooyo xagga aabba ka walaaliyiin ama xagga aabun ka walaaliyiin alcadadaani mutabaayinaani labada cadad waa mutabaayin ayuu ina yidhi horto masalada soo dhiso waxa weeye saddex walaala ah saddex hablood iyo laba shaqiiq soo maaha ama liab masalada saddexdeedii horta ku dhis walaalaha hablaha waxaad siisaa laba labada shaqiiqna hal sii labadoodaba saw kama jabna labadoodaba way ka jaban tahay oo dee saddex laba way ka jaban tahay labana halwuu ka jaban yahay mid walba halkiisa ku daasoo maynaan odhanin waxaad isu eegtaa haddaba labadooda cadadna isu eg oo saddex iyo laba ah saddex iyo laba waa mutabaayinaan iyaguna markay tabaayunaanna maxaynu nidhi tadribu axadahumaa fi laakhari midkood baad ka kala ku dhufan dee laba waxaad ku dhufataa saddex ama saddex laba ku dhufo lix bay gaadhaysaa wain tabaayinaa duriba axadumaa fi laakhari ayaa lagu dhufan uma alxaasilu waxaa kuu soo xaasilgarooba imika laba samadood lix baa kuu soo xaasilgaroobay soo maaha waxaad ku dhufanaysaa fi lmas'alati saddexdii ku dhufo tudrabu fi talaata baa lagu dhufaya tabluqu tamaaniyata cashara sideed iyo toban ayay kuu gaadhaysaa sideed iyo tobankaas ayay ka ansaxaysaa oo masalan saddexda hablood labay ka qaateen waxaad ugu dhufataa lix waa labiyo toban ashiqadu waxay qaateen hal lixdan unugu dhufa lix bay qaadanayaan halkaana afarteedii masalo waa taa amhilatu alxaalati athaalita xaaladda saddexaad tusaalayaasheeda weeye wahiya fima ida kana bayna bayna sihaami simbayni wa cadadimaa tawaafuqun fi axadihima wa tabaayunu fi laakhari waa marka sihaamta labada sinfi iyo cadadkooda midna ay istawaafuqayaan midna ay istabaayunayaan waa amhiladeedii iyo tusaalayaasheedii waa ka koobaade wuxuuna yidhi ست بنات وثلاث إخوة لغير أم ولح حبلود إيا صدح ولال أو أما الشقاء حقه يحقى بيك لأنه حقى بيك ولا لي هرت مسألة تبعوني مسألة مركة وردس مسألة لح حبلود iyo saddex walaal oo shaqiiqa sow ma aha masale markuna dee habluhunbaa dufrao hulusaan doonaya saddex ku dhis lixda hablood laba sii saddexda shaqiiqna min hal sii waa sihaamtii hadda midna waa mutawaafuq baa ka jira midna tawaayun baa ka jira saddexda shaqiiq halku waa ka jabaya mar hadii soegtana waa mutabaayinaan laakiin lix iyo laba lixda cadad ruusa iyo sihaamtay haystaan oo laba ah markaad isu egto tawaafuq nis baa ka dhaxeeyo hablaha tiradooda nis u celiyo oo saddexa hablaha tiradoodii oo saddexa waxaad u celisaa yacni lixaha waxaad u celisaa saddex maxaa kuu yaalla ayana walaalihiina waa saddex waa mutamaasilaan markaa tadribu ixda halaaatayni fi halaata saddexda saddexaad midkood baad ku dhufanaysaa aslu masalisa tabluqu tisca sagaalbay ku gaadhi wa minhu tasixu kaas ayaanay markaa ka ansaxaysaa marka aad ku dhufato saddexaad saddex ku dhufato sagaalbay ku noqotay lixda hablood masaladii hore labay ka qaateene saddex ugu dhufo lix bay noqotay walaalahan saddexda ahina waxay qaateen hal saddex ugu dhufo saddex bay noqotay tusaalihii hore waad haysaa sharaha labaad arbacu banaatin wa arbacu ikhwatin ligayri um qof baa dhintay oo wuxuu ka tegay afar hablooduu dhalay iyo afar walaalo ligayri um ama ay xagga iyo xagga aabba ka walaaliyiin ama ay xagga aabba un ka walaaliyiin bal masalada ayadana dhis afar hablood iyo afar walaal waa saddex masalada ee kala isweydaa sidii hore hablaha laba sii ashiqadana hal si afartaa ashiqada iyaga way ka jaban tahay waana mutabaayilaan cadurusod iyo sihaamtu laakiin banaadka oo afara iyo sihaamtay haystaan oo laba ah tawaafuq binis ayaa ka dhaxeeya turadu cadadulbanaati ilaa fintayni labaa loo celinayaa markaa haddaba waxaad isu egtaa labadaas aad u celisay hablaha iyo cadad ru'uustii walaalaha ee afartaa isagoo waa mutadaakhilaan taruddu cadad albanaati ilaa halaad wahumaa daakhilaani fi larbaca afarta ayay gudagelayaan fatadribhumaa fi halaata saddex ayaad ku dhufan tabluqu itnaa cashara laba iyo toban ayay gaadhaysaa laba iyo tobankaas ayuunbaad uga qaybinoo dee afartaasu bal hablihii waxay qaateen laba ugu dhufano sideed bay noqon afartan walaalna halbay qaateen afarta ugu dhufo afartaasay noqon wamidu tasixo isaga ayay ka ansixin waxaa kaluu ina yidhi misaalka saddexaad hamaaniyu banaatin wa sittatu ikhwatin ligayri um waa lix hablood sideed hablood mayd baan inta wuxuu ka dhigay sideed hablood oo uu dhalay iyo lix walaal oon xagga hooyo ahayna ama xagga hooyo xagga aabba ama xagga aabba uun ah wuxuu idina yidhi taruddu cadad albanaati ilaa arbaca markaad eegto habluhu waxay ahaayeen sideed masaladu halkii hore saddexdii bay ka dhismaysaa labay haystaan ashiqada lixdaahina hal bay haystaa ashiqada iyo waa mutabaayilaan masaiyo iyo cadurhuustoodu laakiin ashiqa sideedda hablood iyo labaday haysaani ayagu waa mutawaafiqaani binis cadab banaad arbacaad u celinaysaa haddaba waxaad isu eegtaa afarta iyo lixdii isu eeg wahiya tuwaafiqu sita binis nis bay ka waafaqayaan oo afartan iyo iyo lixdani nis bay iska waafaqayaan niska midkood qaad oo lixda saddexdeeda ama afarta labadeedoo ka kala ku dhufo waa labiyo toban tabluqu itnaa cashara labiyo tobankaa kuu soo xaasilgaroobay waxaad tadrib waxaad fi halaata saddexdaasu masalaad ku dhufalaysaa tabluqu sittatan wa halaatiina lix iyo soddon bay ku gaadhaysaa lix iyo soddon ayay ku gaadhaysaa hadliha sideeddahi labay ka qaateen labiyo toban ugu dhufo waa afar iyo labaatan ashiqaduna halbay ka qaateen labiyo toban ugu dhufo waa labiyo toban bay noqonayaan masalada afraad ee tusaalayaashana ugu dambaysaa waa arbacu banaatin afar hablood wa halaatu ikhwatin liab iyo saddex walaal oo xagga aabba ah u dhis masalada marka hore afarta hablood dee masaladii saddex ku dhisoo laba sii saddexda liabkaana waxaad siisaa hal waxaad isu eegtaa haddaba banaadka afartaa iyo waxay haystaan oo laba ah wuxuu ina yidhi taruddu cadad banaati ilaa fintayni labaad u celin ila waa mutawaafiqaani binisya labadaa hablaha ka soo hadhay iyo saddexdii isu eg wahumaa maca halaatati labadii saddex marka la isu ego mutabaayinaani waa mutabaayinaan mutabaayinaanna maxay duriba axadumaa fi laakhari ayaa lagu dhufanaya midkood baa kakala lagu dhufanaya lixbay gaadhaysaa markaa laba markaad saddex ku dhufato ama saddex laba ku dhufatee lix bay kuu gaadhay lixdii waxaad kusii dhufataa haddana aslu masaliyo saddex ahaa sideed iyo toban ayay ku noqday waminu tasixu isagay ka ansaxaysaa buuna yidhio hablaha afarta ay labay ku lahaayeene waxaad ugu dhufataa lixo waa labiyo toban walaalaha ashiqada ahina waxay ku lahayeen hale ugu dhufo oo waa lix amhiladii hortu waa kuwaa wuxuu sheekhu yidhi wa yuqaasu waxaa looga qiyaasanayaa calaa hada calaa haadaaka arinkisaaru jab calaa halaathati asnaafin saddex sinfi uu ka jabay wa arbacatin iyo afar walaa yaziidu linkisaaru jabkuna ka kordhi maayo calaa daalika intaa ka kordhi maayo wuxuuna yidhi sheekhu hadda wuxuu inoo soo tilmaamay iyadoo hal sinfi ay ka jabtay iyo iyadoo laba sinfi ka jabtay wuxuu ihi hadday saddex ka jabto iyo hadday afar ka jabto waxa weeye waa tallaabadaas aynu soo marnay labadaa tallaabo aynu soo marnay ee sinfi kasta iyo inaad sihaamtiisa isugu eegto tawaafuq iyo tabaayun hadday tawaafuqaanna wufqiga aad u celiso hadday tabaayunaanna halkiisa aad ku dayso kadibna cadad ru'usaha afar ama saddex ha ahaadaane inaad haddana afartiin isba isugu eegto ayuunbay maraysaa aan fiirinay isagana amhilada mubnigu inoo soo qaatay baan u fiirso wuxuu yidhi wa yuqaasu calaa jamiici haadaa ee aan soo sheegnay laba sihaam marka ay laba simi sihaamtu markay laba ka jabto arinkisaaru calaa halaaati asnaafin saddex sinfi anay ka jabto ka jaddatayni wa halaata ikhwatin lahum wa cammayni wuxuuna yidhi ruux baa dhintay rag iyo dumar midku doonaba ahaado wuxuu ka tegey laba ayeeyo saddex walaalay xagga hooye ka walaalyihiin iyo laba adeer bal masalada marka hore dhis masalada maxaa ku jira thuluth iyo iyo sudus oo maaha makhraju thuluth iyo makhraju sudusna maxaynu ku soo marnay mutadaakhilaan inay yihiin soo maaha ka weyn baa la qaadanaya soo maaha lixda qaado oo masaladii ku dhis labada ayeeye mid sii walaalahan xagga hooye ee saddexdaana laba sii labada adeerna saddex baa usoo hadhayaa sii saddexda qolobana way ka jaban tahay saddexda qolo way ka jaban tahay saddexda qolobana yar xusuustoodiiyo markaa sihaamtooda sheegtana waa wada tabaayun bal u fiirso oo labada jadiya hal isu eg laba cadadoo kastoo isku xiga waa mutalaayinaan baynu dhi saddex iyo laba markaad isu eegto walaalaha xagga hooyo labay haystaan tiradoodana waa saddex iyagana waa ka jaban tahay waa mutawaayinaa iskaga kaalay labada adeer saddex bay haystaan iyagana waa ka jaban tahay saddexdiiba saw sidaa ma aha haddaba saddexdoodii haddana waxaad u timaadaa cadad ru'uusoodii u kaalay cadad ru'uusoodii markaad u timaadda laba waa mutamaasilaan oo waa labada adeer iyo labada ayeeyo midun ka soo qaado maxaa kuu yaalla meeshii laba iyo saddexdii walaalaha madaxoodii soo mutawaayinaan ma aha laba midkooda qaadoo ka kala ku dhufoo laba saddex ku dhufoo waa lix lixdaasi waxaad ku dhufatay aslu masalihii oo lix ahaa lix iyo soddon ayay ku noqonaysaa wa halkuyna leeyahay asluhaa min sita wa tasixu min sittatin wa talaatiina lix iyo soddon bay ka ansaxaysaa labada ayeye maxay qaateen halkii hore hal lix ugu dhufo waa lix midna saddexa qaado saddexda walaal halkii hore labay ka qaateen lix ugu dhufo waa labiyo toban labada adeer saddex bay qaateene lix ugu dhufo waa sideed iyo toban taasi waxa weeye waa marka ay ka jabtay calaa halaata asnaafin wa arbacatin walinkisaaru fi calaa arbacati asnaafin calaa sabi arbaca afar hadday ka jabtana ayana waa sidaasoo kale un tusaale ahaan muxuu inoogu soo qaatay ka zawjatayni wa arbaci jaddaatin وثلاثة إخوة لأم وعمين wuxuuna yidhi nin baa dhintay wuxuu ka tegay laba xaas afar ayeeyo saalayaasha mararka qaarkood sida dee kutubta waaweyn ee ama sharxu tartiibka oo kale ama tuxfat alkhayriya cala alfawaaidi shaytuuriya ee bayturi leeyahay oo kale marka masaa'ilkan la doono in gebigeeda la wada miihaaliyo barbar baan miihaallo suurtagalba ahayn arbacuuna jadabaad mararka qaarkood afartan ayeeyo ayaa la soo gelinaya amsilada qaarkood xisaabtun baa lagu toosinaya laakiin maaha waxaad arki karta afar ayaa ma suurtagal ahayn marka wuxuu yidhi iyo afar ayeeyo wa halaatu ikhwatin lium saddex walaaloo xagga waxay ka tagtay ma ninkii ka tegay malaa laba xaas afar ayeeyo saddex walaalay xagga hooye ka walaalayihiin iyo laba adeer bal masalada dhis oo waxa faralyaan ku jira eeg sawjadaygu maanta maxay doonayaan sumun soo maaha sumun bay rabaan ruuc bay rabaan awlaadi ma joogto ruuc bay rabaan waxay awlaadi ma jirto saddexda walaalaya xagga hooye maxay rabaan ayana sudus bay rabaan sulus weeye labada adeerna ma nis bay rabaan maacasaba weeye waa faral ma laha marka markaad eegto in waxaan laba zawjo iyo afar ayeeyo maya waa tii horaan ku noqday labada laba zawjo waxaan waa rubuc afarta ayeeyo arbacu jadaatin waa sudus waalaatu ikhwatin lum waa thuluth labada camna waa casabo haddaba maxaa meesha inoo yaala makhraju rubuc iyo makhraju sudus iyo makhraju thuluth thuluth iyo sudus waa mutadaakhilaan sitada soo qaado makhraju rubuc oo afarabaa ku yaala makhraju rubuc iyo makhraju sudus maxaa udhaxeeya tawaafuq binisba udhaxeeya mid niskii qaadoo ka kale ku dhufo labiyo toban masaladu soo maaha asluhaa min itna cashara waa labiyo toban laba iyo tobankii haddaba u kaalay bal u qaybi labadaa zawjo labiyo toban afar marka loo qaybiyo waa imisa waa saddex saddexdaa labadii zawjo sii ayeenkii afar bay ahaayeen ayaguna waxay leeyihiin laba ayay leeyihinoo dee sudus bay leeyihinoo waa laba saddexda walaal ee xagga hooyo ayana waa suluso afar bay leeyihiin labada adeerna saddex baa u soo hadhay bal haddaba waxaad isu eegtaa ru'uusta iyo sihaamta isu eeg labada zawjo saddex bay haystaan soo maha iyaguna waa laba saddexna bay haystaan soo way ka jabantahay waana mutabaayinaan labada sawjaalkooda inoogu daa afarta jaddo iyo labaday haysaan maxaa ka dhexeeya tawaafuq binis baa ka dhexeeye labadooda nisu celi halkaana labaa ku yaala saddexda walaal iyo afarta si amay haysaan tamaayun baa ka dhexeeya saddexda halkooda ay guddaa labadii adeer iyo saddexdana tamaayun baa ka dhexeeya halkooda ay guddaa maxaa meeshii ku yaalla marka cadad ru'uustii saddex meelood oo min laba ah labadiisa ujoog afartii ayeeyo markay tawaafuqeen aynu laba u celinay labadii adeer aynu laba u celinay saddexdaasi se umay tamaasulin midun ka soo qaado walaalihii saddexda ahaa ayaa meesha ku yaalla labada iyo saddexna markaa maxaa ka dhexeeya sow tabaayun maaha isku dhufoo lix soo maaha lixdaasun waxaad ku dhufataa markaa aslu masalihii labiyo tobanka ahaa waa halkuu ina leeyahay wa tasixu min itnayni wa sabciina laba iyo toddobaatan ayay masaladii markaa noqonaysaa laba iyo toddobaatankii ayuunbaad labiyo tobankaa aad ku darbisumaad qof walba ku dhufan labadiisa awjo saddex bay ku lahaayeen labiyo toban waa sideed iyo toban afarta jaddo sow laba kumay lahayn labiyo tobankaa ugu dhufoo lixdaa ugu dhufoo labiyo tobankaa ugu dhufoo waxa weeye ayagana waxay lahaayeen afar bay lahaayeen waxaad ugu dhufataa markaas lixdii ugu dhufo waxay noqonayaan afar iyo labaatan labada adeer waxay lahaayeen saddex ayagana waxaad ugu dhufataa uun lixdii oo sideed iyo toban iyaguna noqonayaan ila saddex iyo lix bay saddex laba iyo waxaa isku saaray saddex tamaasulay oo aynu laba ka soo qaadanay iyo saddexdii walaalaha ayaa mutalaynaa noqdo markay isu dhufanay lix bay noqotay lixdii baynu ku dhufanay labaiyo tobankii labaiyo toddobaatan bay noo noqotay markaa labada zawjo markii lix loogu dhufto sideed waxay noqotay saddex marka loogu dhufto sideed iyo toban labada iyo iyana afar bay lahayn oo markaad ugu dhufato lix labaiyo toban bay noqotay afarta walaalahana markaad afar ugu dhufato lix afar iyo labaatan bay noqotay labada adeer markaad saddex ugu dhufatona sideed iyo toban bay noqotay saasay markaa ku qaybsanaysaa wuxuuna yidhi markaa sheekhu wa yuqaasu waxa looga qiyaasan calaa haadaaka macnaha jabka ay sihaamtu laba sifi ka jabeen alinkisaaru jabid calaa talaatati asraabin saddex sifi markay ka jabto wa arbacatin iyo afar markay ka jabto taasuu uga qiyaaso walaa yaziidu linkisaaru jabkuna ka badan maayo calaa dalika inta afartaa sifi ka badan maayo leannu warasada waxay leeyihin istiqraa markii la sameeyey شب كما بطأفر لأن الورثة في الفريضة الواحدة لا يزيدون على خمسة أصاف عند اجتماع كل الورثة كبضا مايا حق ولاقي وصيادة أي الله أرخيري كبطان هذا هل يوحنا إلي شيخه ويسغير أن يرفضوا أنت لنسوها إنيا فإذا أردت مرخى دونتو معرفة نصيب كل سنف قرشدة نصيب كسنف كسا من مبلغ المسألة مسألة هلكي جادي فاضرب نسيبه النسيب كيسي منعت المسألة وكلها واحد يقول فتا فيما ضربته فيها واحد يقول فطيب فما بلغ وحو قارا هو نسيب هو يوم ثم إذا كتبنا تقسمه واحد يقول قيبين على عدد السنبي سنبي قتلين ساد يقول قيبين مسألة وانت ينسود نعا وضم مركز مسألة وحي حاصل الذي وراسل مسألة ضرب الصوت ee sida iminka tan inoogu dambaysay oo kale aada labiyo toddobaatan gaadhsiisay ee aada doonto qof walba inaad wax ka siiso aslu masalihii qorofa qof waliba wuxuu ka lahaa masalada waxaad ku dhufato lagu dhufo waa intaynu soo haynay wy fa idaa aradta markaad doonto macrifata nasiibi kulli sifi sifi kasta nasiibkiisa inaad ogaato min mablaqi lmas'alati mas'aladu halkay gaadhay markan darabyadan iyo waxyaalaan la sameeyey فاضرب نسيبه نسيبه من أسل المسألة كلها وحد قل فتا فيما ضربته فيها أسل المسألة وحد قل فتي فبلغ وحو قارفوه نسيبه نسيب جيسوي ثم تقسمه دلدا وحد قيب وحد صبح على عدد سنبي سنبي قتلدي سنتو أها أيضا قيب مثلا إمكا مثلا إنه قد من يسول هذا وجمع يهين سو اللح صدح ما يتهر كلها هين سو واحد يقول فأنا ما يهين لح lix markaad saddex kudh sideed iyo toban soo may gaadhin sideed iyo tobankaa markaad labadoodii u qaybiso misagaal soo may yeelanin fa balaa fuwanasi uma tuqasimu calaa cadadi sinfi sinfiganay ka jabtay ayaad haddana wixii u soo baxaa ayaad u qaybinaysaa mithaal yaroo kale wayna siinayaan laba mithaal oo muxarig u midaaliye jaddatayni waa laba ayeeyo wa halaatu akhawaatin ligayri um iyo saddex walaal saddex hablood ama xagga iyo xagga aboo kale ama xagga aboon ka walaala yihiin waa camin iyo adeer ligayri umisna aan lium ahayn ama shaqiiqa ama liaba iyo min sita masaladu marka hore waxay ka dhismaysaa lix waayo labada ayeeyo dee waxay leeyihiin sudus oo hala saddexdan hablood ee xagga abba ama xagga hooyana waxay leeyihiin waalaatu akhawaatin ligayri um ayana sulusaan bay leeyihiinoo afar ah iyaguna afar bay leeyihiin adeer kale waxa usoo hadhaya markaa hal baa usoo hadhaya adeer kana hal ayaa usoo hadhaya haddaa wuxuyna yidhi hiya min sita wa tasixu بضرب ستة فيها هي من ستة لح أي مركع أسفل كمسرد مركورة كدس بيسا هكذا سنتين وحي هذا كتشبان تهي لولا أيهي وي كتشبان تهي saddexdan walaalaha shaqadaana way ka jaban tahay mid walbana markaas ogta tabaayun baa ka dhaxeeya marka aada labadooda isu eegtana laba jade iyo saddexba ma dee tabaayun baa iyana ka dhaxeeya saddexdaa markaad u dhufatay lix bay noqonaysaa lix marka lix lagu dhuftana lix iyo soddon ayay masaladu noqonaysaa wa tasixu bidarbi sittatin fiha tabluqu sittatan wa halaatiina liljadatayni waaxidun fi sita waaxid bay anaga qoraanaya sita ura bisita ay noqon likulli waaxidatin halaatun mid kastaa saddex bay yeelan walilakhawaati hablahana arbacatun fi sita afar bay anaga qoran kule lix ugu dhufo biarbacatin wacishriin likulli uktin thamaaniya sideed ayay markaa mid walba yeelanaysaa walilcami waaxidun fi sita bisita adeerkuna hal buu kula halkii hore lix ugu dhufoo lixun bay noqonaysaa masaladan dambu ka hadlayaana ee u markaasaa u qeybiyeena waa taa fa in aradta haddaad doonto macrifata nasiibi kulli simin min mablaqi almas'ala fadrib nasiibahu min asilmasalati waxaad ku dhufataa fiima darabtahu fiiha waxaad ku dhufatay fima balaqa wuxuu gaara fahuwa nasiibhu wey uma tuqasimuhu calaa cadadi simdi simdiga tiradiisa ayaad u qaybinaysaa kaasi waa faracii hore waana faraca weliba dheer waa kay wadaadadii hore yidhahdeen weli unbaa fahmaa kii aan welina fahmaynina waa inoo dambeeya wallahu aclam